culummada soomaaliyeed ee gacanta ku haya dhismaha masjidul cilmi ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka oo laga dhagax dhigay xaafadda suuqbacaad ee degmada yaakshiid masjidkan oo maraya heer bilaaw ayaa waxaa si iskutashi bulshaha u dhisi doono culummada iyo bulshada degmada yaakshiid ee gobolka banaadir qaar ka mida culummada iyo bulshada degmada yaakshiid ayaa walaalaha muslimiinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan
masjidkaanu waxa uu ku yaalaa degmada yaakshiid uu ku yaalaa magaalada muqdisho gaar ahaan maaragtay suuqa weyn oo suuqbacaad ayuu ku yaalaa masjidkaanu annaga hadda maaragtay waxaan rabnaa inaan soo jeedinno sida aanu samay jirnaba dadka muslimiinta oo caalamka ku nool gaar ahaan dadka soomaaliyeed aan waxaan u soo jeedinaynaa annagoo tusinayna meesha khayrku uu ku jiro ulajeeddadeennuna ay tahay inaan helno addaalu cala alkhayri ka faacilihi qofkii maaragtay khayrka dadka tusiya asagoo sameeyey la mid tahay dadka caamatan soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay masjidkan si degdega loo dhiso oo cibaadada la dedejiyo ilaahay mar hadduuna dhahay fastabiqulkhayraati khayraadka u tartama wixii loo tartamaya wixii ugu khayr badnaay waa ilaahay meel lagu caabudaayo
ixsaan sameeya ilaahay uu idinku uu jecel yahay dadka muxsiniinta ah ee ixsaanka sameeya qof walba xanuun u tagaaya ama muraad leh ama doonaaya ilaahay agtiisa inuu khayr ka gaaro yacni waa inuu masjidka soo taageero si gaara weliba dadka dal iyo diba jooga ee sheekha ka aflaxay ama culimmadii uu waxbaray ka sii aflaxay oon annagu ka mid nahay waa inay masjid ka qayb qaataan qof walba uu sii sheergareeyo la wadaago yacni wax alla wixii baahi masjidku u baahan yahay in buyuudda ilaahay la dhiso in buyuudda ilaahay dhismadeeda laga qayb qaato qofka bayd ilaahay dhisa waa ogtihiin sida shareecadu ay noo sheegtay abaalkiisu janno waaye qofkaasi marka yacni waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan ummadda muslimka gaar ahaan aaggan hadda laga aan joogno oo suuqbacaada dadka degan inay maal gashtaan masjidkan naftooda iyo muruqooda iyo maalkooda ay ku bixiyaan masjidkan oo ku yaala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ayaa ka qayb qaadan doono faafinta diinta islaamka isagoo muhiimad weyn u leh bulshada xaafadda